nuux waa mahadsan tahay runtii waxa aan soo saarnay waa faallo faalladuna waa daraaso kooban oo markaas hadba wixii taagan oo aadna degdeg u ah oo in wax laga dhaho loo baahan yahay aan ku diiradda ku saarno anagoo khibradda macadka u hayo cilmibaarayaasha ay hayaan oo dhan isku geyneyna nuxurka daraasada faallada waxaa weeye doorashada hofnaanaha lagu galo oo maxaa la yidhahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii middaan la nooc ahayd oo labadii kun iyo lix iyo tobanka ahaa wixii taas ka khaldanaa o dhan ha laga leexdo laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in lasii baradheereeyo haddii taas dhacdana waxaan aaminsannahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay marka runtii waa qayladhaan ah gudiyada la sameynayo inaysan noqon gudiyo gacan kurimaysa oo madaxda gobolada iyo kuwa federaalku ay iskusoo qorteen shaqaalahoodii iyo ciidamadii iyo xafiisyada dowladda raggii ka shaqeynaya iyo gabdhihii inaan soo aruurin in doorasho hufan oo dadkao dhan ay danahooda kana dhex arki karaan laguna naalloon karo in laga shaqeeyo lana xasuusto doorashadii hore oo labada kun iyo lix iyo tobanka wixii madax ka shaqeeyey oo oo dadka qaraabogadinhayay oo meel walba yaabka ka dhigay hadda maanta madaxii la haya ma jiro marka boobka iyo masuq maasuqa doorashooyinku kama dhalato in lagu balaalo qofku meel weyn uu ku gaaro marka waxaan ugu yeeraynaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa talada gacanta ku haya in wax saxa laga shaqeeyo caalamkana laftigood waxaan u sheegnay inaysa maalgelin doorasho oo aan dee hofnayn oo aada u kala daadsan shacabkana waxaan ku baraarujinaynaa inaan lagu khasbaneyn wixii miiska lasoo saaraba in la aqbalo wax dadka u qalma in markasta miiska la keeno haddii la keeni waayana la dalbado
cabdishiid arrimaha aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa dhanka guddiga xubnaha soo galoo kale oo aad ku eedeynaysen dhanka in dad u shaqeynaya dowladda iyo arrimahaas muddooyinkii ugu dambeysay xataa qolooyin ka soo horjeeda dowladda arrimahaas way hadal hayeen maadaama aad daraasadan samayseen ma jirtaa waxyaaba la taaban karo caddeynaya arrintaa oo kow iyo laba iyo saddexa dhihi kartaa ha wa waa hubaal weeye oo tan hadda caddeynba uma baahna xafiiska ra-iisul wasaaraha dad ka tirsan iyo xafiiska madaxweynaha dad ka tirsan oo madax ka ah iyo xafiiska madaxweynayaasha gobolada meeshan hadda aan joogno xataa dad ka tirsan iyo shantii maamul goboleed qof kasta qofkii ugu kalsoonaa buu soo qortay la taliyaal bay soo qoreen ciidamaa ku jira kala duwan oo dad immigration ka shaqeeyay iyo kuwo amni lagu sheegaayo marka soomaali dad loo qaateena waa ka buuxaan oo kulligood u xaqsoori kara waa ka buuxaan laakiin waxaaban diidannahayba inaan aqbalno wixii hadda ka hor la sameeyey ama wax ka liita in la sameeyo waxaa la samayn karaa dad sharaf leh oo daacad ah oo ninka madaxweynaha iyo ninkii maamul goboleed madaxweyne ka ah iyo ninkii mucaarada iyo ninka hadda kursi raadinaya ay ku wada kalsoonaan karaan baa soomaali ka buuxa marka habkan oo macnaha maxaa la yidhahdaa xoogaa iska macnaha dee boobka isaga eg oo kalsooni darradu ay ka muuqato laguma khasbana dadkuna waa inay wixii aan qurux badnayn ay dhihi karaan waxaan ma qurux badna marka in meesha dadkii shaqaalihii xafiisyada laga soo buuxiyey iyo dadkii saaxiibada la ahaa waa arrin ay og yihiin hadda ku horna waktigii labada kun iyo lix iyo tobankii wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay marka u horreysay waa la qaylisaan kale u qaylina loo qayliyey waa laga bedelay lakiin haddana shaqaalihii waa lasoo aruuriyey oo maaragtay doorashada waday wixii gobolada ka dhacayna waa la ogaa wixii gobolada ka dhacay waa la ogaa runtii puntland ana xoogaaba ugu yaro rooneyd meelaha kale wixii ka dhacay iyo qof salaad ku maqan codkii waa la tiriyey la dhahaya iyo wixii waxaas macquul maahan waxay sanadkan inaan taas loo ekayn anagu doora heritage ahaan waxyaabaan soo bandhignay doorashooyin dadban laakiin doorashooyin waxaan rabnay afartan kun oo qof oo afartan kun oo qof ay u codeeyaan xildhibaanada puntland u codeeyaan oo la isku daro qof kasta kun qof ay matalaan boqol iyo kowaa la keenay hadda laftigooda waxaa laleeyahay waxay soofaysanayaan midiyaha waxay leeyihin lacag kadhigis baan ku sameynaa musharixiinta haddii marka xildhibaankii ergadii lacag kadhigis ku sameyso oo ergadii odayaashii lacag kadhigis ku sameeyaan oo xildhibaanadii madaxweyneyaasha nimankari ku sameeyaan lacag kadhigis ku sameeyaan madaxduna dalkay qiima kadhigis iyo lacag kadh kadhigis ku sameynayaan marka waxaan dadka iyo dalka uma fiicna shaydaanka haliskanaaraan leenahay darooyinka boorka dib ha loogu noqdo miiska dib ha loogu noqdo dad loo qaatayna hala keeno gaar ahaanna sidii somalilan sidoo kale waa in sanadkii hore dad macquulaaba la keenkeenay haddana waa in la keeno macquulka nimankaa somalilan kasoo jeeda kasoo jeeda dadkooda ugu odaysano xamar jooga aqalka sare ninka haysta ra-iisul wasaar ku-xigeenka ninka ah odayaashii hore meesha jooga isku yimaadaan dad loo qaateen oo talkooda ay soo bixiyaan wuxuu oo dhan si saxaa loo samayn kara lakin habkan habkan halabsiga dhan danta dalka kuma jirto arrimaha kale waxaa ka mid ahaa e, dhanka maamulada la hadasheen oo e, soo e, doorashada aqalka saroo kale oo aada e, ku tilmaamteen inaysan dhicin e, inaan maaragtay la gacan bidaxaynin arrimahaasi horena waa u dhacday haddana way dhacday haddii nidaamkan uu sii socdona waa dhici doontaa
waa saas weeye annagu waxaa un leenahay soomaalidu ama kuwa siyaasadda ku jira ha noqoto ama kuwa karso karjoogtada ha noqoto annagoo cilmi baarayaal iyo adinkoo saxaafada iyo khubarada kale iyo aqoon-yahanka iyo shacabka waa in aan dad waxna raba waxna diidan aan noqonaa wixii aan daw ahayn aan noo cuntamin in la dhihi karo waxaan qurux badna sababtoo ah man sanna sunatan sayi-atan fi lislaam falahu ajruhaa baa la yihi rasuulka sal alay slam yihi waxaa markay bilaabaan dhaqan bay noo noqonaysaa anna waxaan rabaa dhaqanka in la suubiyo adan cadde allah yarxamuhu iyo cabdisaaq xaaji xuseen marka laga sheekeeyo niman hufnaan baa lagu yaqaani annaga marka siyaasadeenna dowlad la-aan baan muddo dheer ahayn dad badan baa naga dhintay haddana waxa dhisayna marka wax macquul inaan dhisano waayo lakiin hadda iyo hor alla masuq maasuq iyo wareer iyo jahwareer in hadda naloo buddhigo nama qabato wixii aan dhib gaarnayna uma qaalanto sidaas darteed waxaan leenahay waxaan wax shaqayn kara ma ahan dadka soomaaliyeed culimada ha loo yeero guddiga khilaafaadka kale hala sameeyaa leenahay culimaa ha loo yeero guddiga khilaafaadka ha galaan ayaga wixii laisku qabto ha kala saaraan maxaa la yihahda guddiyadan dadka loo qaateen kayo bulshada rayidka u badan yihiin iyo dadkan siyaasadda danta kala hayan oo iyago inkuraasta rabin hala keeno laakiin abtiyaal iyo adeere iyo saaxiibo iyo dhalinyaro ay shaqaysan soo aruursanaya guddiya kusoo daraya waxaas dalkan kuma horumari karo waxaa la rabaa horta in la fahmo soomaaliya wixii adduunka uga hartay waxaa weeye qardajeexa adduunka dhan waxaa uga harsannahay waa qardajeexa adduunka hanaan buu ku shaqeeyaa hanaanka caadigaa oo hufnaanta ah aan iimaansanno iyadaa naga badane arrimaha aad ka hadasheen waxaa waxaa jira talooyin aad soo jeediseen oo ilaa toddoba gaarayo waxaa la isweydiinayaa e, soo kuma habbooneen inta guddiyadan aan la sameyn inaad talooyinkaasi soo jeedisaan e, si markaasi arrimahani wax looga qaban karay waa run weeye talooyinka waa soo jeedinay ilaa saddex daraasaan ka sameynay doorashooyinka oo runtii sanadkan hadda lagu jiro waa soo hadlaynay ilaa may baan soo hadlaynay mar kale waxaan soo hadalnay augustaan soo hadalnay mar kale waa hadalnay marka runtii waa daraasadii afraad oo doorashada aan ka soo saarno afba iskuma aana darin intaasna wax maslaxad guuda oo annaga hadda wax dangooniyo aysan nagu jirin baan soo bandhigaynay toddobadan hadda talo aan soo jeedinayna waxaa ka mid a in guddigan guddiyadan qaraabakiilka iyo shaqaalaha laga soo bixiyey la ilqeeyo oo la kala diro oo dad macquula lasoo xoro waa la samayn karaa haddaan anagu hadda aysan naga maqlinna international community a ku khasbi doontaa oo lacagta intay ka joojiso ama golaha ammaanka qeyrar laga soo saaray yeeli doonaan marka inay annaga naga maqlaan annaga dadkoodiia baa u fiican guddiyadaas in la kala diro dad loo qaateeno haybad leh oo hofan in doorashada loo dhiibo horta wax saxaa laga shaqeeyo ko in guddi khilaafaad la sameeyo oo waxaana dhan ka sarreeya oo qofkii dacwo qaba u tegi karo oo culimmada iyo aqoon-yahanka iyo ganacsiyada dadkan ugu magac weyn loo dhiibo oo halkaas loo garnaqto iyo dhaqanka macnaha le haddaba dadka kala saara taasna waa ku talinay guddigaas la soo saaro sanadka hore waa jira hadda sanadka laguma darin waxaan ku talinay maxaa la yihahdaa guddi korjoogto ah oo wixii musuq maasuq iyo khalad ka shaqeynaya baara oo warbixin soo bandhiga sidii hadda ki dadka hore cabdi sabantar dadka hore cabdi sabantar madaxda kaanja in la soo bandhigo waxaan bulshada caalamka kula talinay lacagtooda inaysa isaga khasaarin doorasho saan u waalan inaysa isaga khasaarin ee dhahaan soomaalida ku dhahaan wax saxa markay keenta maa lacag idin siinaynaa golaha ammaankan waxaan ugu yeernay inay u digaan dadka waxaan sameynayo oo shaqaalahooda soo qoranayo oo dhahaya adduunka waxaa jira wax la conflict of interest adiga hadda idaacad ba u shaqeysa idaacaddaada kuuma ogola inaad abtigaa soo wareysid ama walaalkaa soo wareysid aniga hay-ad baan ka shaqeeyaa shaqaalahayga iyo qaraabadeeda hay-adda kama qori karo qaraabadeeda iyo ehelkayga kama qori karo marka adduunka waxaa jira macnaha markay dana isdiidan madaxa isla galaan qofku waa inuu dhaho conflict of interest waayo waxaan dan maslaxadayda meesha ku jirta laakiin nin musharaxa ba xafiiskiisa ninkii madaxda ka ahaa wuxuu soo soo qorahayaa wax macquula maahan wax la yeeli karana maahan waana in toos lagu ifiyo ayaguna waa inta inta goorgoorta ay ka noqdaan oo civil society macnala puntlandna joogta jubbalandna joogta xamarna joogta looqaateeno qurbana joogta lasoo qabto marka qofkii ay keenaanoo macquula waxba ka ukhayaabi mahayo macnaha qof macquul hadili kara ku ukhayaabi mahayo nasiibkaaga qabtaa dadka hadda hunguriga ku jirana ama gobollada ka imaanayaan ama xamar ha joogaane cidna kama masatoroonama ayaga hadda talinaya marka waxaan qabaa in iimaanka la isgeliyo labadii kun iyo lix iyo tobankii wax ka yaab badan baan keenaynaana cid laga yeelaya ma jirto dalkan waa laisla wada leeyahay waxaana ugu tabar daran nimanka xilka hadda haya sababto haddii waxaan laga diido waktigooda dhammaanaya meesha dhan ba isla fool xumaanaysa marka waa inay doorashada dad loo qaateyna keenaan wax kale oo macnaha qiil kaleo ay heli karaan ma jirto lakin ninkii xafiisigay ka shaqeynayaan keenaya gabadhii ila talinaysay wax la yeeli kara maaha